dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa si weyn u saameeyey shaqla-aanta ka jirta dalka dhallinyaro badan ayaa wajahaya caqabado ay ka mid yihiin fursadaha shaqo oo aada u yar ee xasho xirfadaha shaqo oo hooseeya iyo sababo kale oo badan waxaana arrimahan ay horseedaan in dhallinyarada qaar ay tahriibaan xalka ugu muhiimsan ayaa ah in la horumariyo waxbarashada la abuuro fursado shaqo lagana shaqeeyo nabadda iyo horumarka qaar ka mid ah dhallinyarada oo la hadlay radio snai ayaa si cad u muujiyay dareenkooda shaqo la-aanta waxaana ay sheegeen in haddii ay heli lahaayeen fursado shaqo oo aan ku salaysnayn eex ay wax badan hagaagi lahaayeen haddii waxbarashadaadii aa wax ku weysay micnaheeda ma ahin in haddaa waxbaratay waxbarashadale aa wax ku sugto miiskaas cabitaanka ardayda dhallinyarta u furan miiskaas cabitaanka waa xirfad oo qofkan waxaa loo baahan yahay haddii waxbarashadii uu wax ku waay ama shahaadadii uu wax ku waay inuu xirfad ama asiga wax uu samaysan karo shaqo abuur oo wax qabsan karo haddii dhallinyarada xirfad way leeyihiin oo wax badan ay soo saari karaan laakiin waxa keliya u baahan waxa waay dhiirigelin iyo caawinaadii u baahan saboorti inay ka helaan dowladda inay ka helaan shirkadaha waddanka intay ka helaan iyo waxay u baahan xitaa familkooda inay saboorti ka helaan ay u baahan dhallinyarta qaar yacnii horta xirfad haddaa leeda adaa isku leh waay xirfadaada ad intaa ku shaqaysan karto hadduu qofka dhallinyarada xirfadiisa ku shaqaysan lahayna dhibka haystaa wuxuu yahay saboort intoo helo oo lacag uu helo haddaa lacag aada haysan xirfad aa leedahay yacnii xirfaddii waxaa ku bilowda u baahan tahay wixii aa ku bilowda lahayd mahaysatid caqabad waa iyadana waxaa jiro dad qaar oo xirfad le oo wax soo saarayo waxay soo saaraan saboortia lagu sameynaa waa lagu ammaana waa lagu dhiirigelinaa xitaa shirkadaha waxay sameynayeen in qofkaas yacni qaabkay ku heli lahaayeen ee kharashaad badan ay ku bixiyaan laakiin annaga waddankeena markaa u timaado qofka xirfadda leh waxaa laga yaabaa xirfadda uu leeyahay in lagu caayo bal dhallinyarada xirfad way leeyihiin laakiin in gacanta laga qabto iskiiliskooda meel loo furay ay u baahan yihiin laakiin dadka hadda yani intii dagaal ka bilowday ilaa weli waxaa waaye iskiiliskooda way haystaan laakiin shaqo lama furin yacnii hadday shaqayn lahayn xataa mujidaa in gacanta loo qabto inay yani dad horumar soo saaraana la rabaa sax laakiin soo ilaa weli waa la la'ya xaafadooda joogaan dadku waxay soo baranayaan laakiin iskiiliskooda way haystaan shaqaan lahayn waxay shaqo heli waayeen adiga meeshaan waxa waaye waa taqaanaa shaqada waxa waaye yaa qoomiya laisku geeyaa marka waxaa loo baahan yahay inaa yacni dadka dhallinyarada inay shaqadooda horta way helayaan laakiin in dadka la simo kabacdi shaqada dadka dhallinyarada helayaan
leanna dalka shaqla-aan way ka taagan tahay dhallinyaradana maba haysato wax xirfad ah misena maanta ay ku shaqaysan karaano ayaa isleeyahay ani ahaan waxay taa ani xirfad male markaa kuleeya waxaa iga keenayso leanna maanta anoo wax soo bartay aan xirfadayga aqaano aan wax walba aan aqaano aanu ku shaqaysan karin adduunya ciilkeeda weeye adduunya waxaan ka noolaana leanna waxaana soo bartay maba aanu ku shaqayn kari maahino garab ma haystid garab ma haystid dan haddaan garab haysta lahaa maanta misan qof garab taagan oo maanta waxa aan soo bartay igu dhiirigelinayo oo maxay dhahay shahaadadeedii aan sixinayo maanta haddaan haysan lahaa wuu igee lahaa shaqo waa shaqaysa lahaa dan qof gabba ahooba oon allahuma labeege aa shaqo la geenahaa maanta shaqaynayo anigii wax aqoonin oo aqoon-yahanad ahayna ma shaqaynayo oo intaasoo sano juhdii qarash igu baxay maxaan koos karayn kara dan ani waxaan wax u baranay shaqa la-aanta dhallinyarada waxay caqabad ku tahay horumarka dalka si loo yareeyo waxaa muhiim ah in la horumariyo waxbarashada la bixiyo tababaro xirfadeed lana abuuro fursado shaqo haddii sidaasi la sameeyo dhallinyaradu waxay noqon karaan hormuudka horumarka dalka